warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan waacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah xogayaha guud ee jubbilee oo taageeray isku soo baxyada dadweyne ee asimiyo maamulayaasha deegaanada hoose ee wajeer ah oo la tababaray iyo madaxweyne xasan shiikh oo shaaciyey inuu soo celinayo wadahadalladii dowladda dhexe iyo sidoo kale somalilan kulan wacan subax wanaagsan markii la dhegeystayaal waa subaxnimo salaasaa taariikhdu waa lixda bisha toban iyo labaad ee disembar sanadda labada kun labaatan iyo labada intaasaad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada xogayaha guud ee xisbiga jubilee jeremia kioni ayaa markaasi sheegay inay taageerayaan isku soo baxyada dadweyne uu ku dhawaaqay madaxa isbahaysiga azimiyo loomoja wen kenya raila odinga waxa uu xusay in kalmadani ay si nabad ah loo qabanqaabin doono in markaasi looga soo horjeedo tallaabo uu madaxweynaha dalka william ruuto si kumeel gaara shaqada uga istaajiyey afar sarkaal oo ka tirsan i e b c howlwadeenada laba ka mid a ay iscasileen ayaa lagu dhaliilay in bishii sideedaad ee sanadkan ay markaasi qaadeen tallaabo sharci darro ah oo markaasi ka dhan ahayd doorashadii dalka ka dhacday bishii markaasi hore ee agoost ee sanadkan labada kun labaatan iyo labada taasi oo ahayd inay ka hor imaadeen natiijo uu shaaciyey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka wafula jabokati xogayaha guud ee jubbalee ayaa intaasi ku daray in isku imaatinka dadweyne ee berri lagu qabanayo fagaaraha kamakunji ee ismaamulka nairobi iyo mid kale oo markaasi toban iyo labada bishan ka qabsoomi doono fagaaraha jakaranda ee embakasi ay yihiin kuwo lagu xoojinayo maamul wanaagga kiyoona ayaa carabka ku adkeeyey in xisbiga jubbilee uu maalmaha nagu soo aadan soo saari doono bayaan dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda dalka waxa uu caddeeyey inay ka warbixin doonaan arrimaha garsoorka dhaqaalaha guddiga doorashooyinka i e b c isbedelada dastuurka ee loo baahan yahay iyo amniga dalka dowladda ismaamulka wajeer ayaa tababar u sameysay maamulayaasha deegaanada hoose tababarkan ayaa ku saabsanaa bixinta lacagaha ardayda looga taageero dhanka kharashaadka waxbarashada cabdiraxmaan macaawiye ayaa qodobkan wajeer ka soo diray
tababar loogu tilagalay maamulayaasha degmooyinka ama word adminka deegaanada kala duwan ee ismaamulka wajeer oo ku aadan barnaamijka lacag bixinta waxbarashada dowladda countiga wajeer ee baasariga ayaa lagu qabtay magaalada wajeer taasoo qorshaheedu yahay in bisha labiyo tobanaad amaba ilaa iyo bisha koowaad ay dowladda ku bixiyaan agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda countiga wajeer iyo sidoo kale guddiga maamulo lacagta baasariga ee waxbarashada dowladda ismaamulka wajeer ayaa ka warbixiyeen kulanka ay la qaateen guddoomiyeyaasha degmooyinka ee dowladda countiga wajeer ku matalo cabdikheer cali moxamed county chief officer wasaaradda tacliinta waxaan halkan u joognaa tababar la tababaraya shaqaalaha loo yaqaana ward administrators waadhka waxaa waaye meeshii m c a laga soo doorto si loo maamulo baasariga ayaga inay la train gareey waayo shaqaalo kale la train gareey waayo maanta iyaga la tababarayo shaqadanna waxay soo bilaabatay bishii soo dhaafnay dhexdeeda waxaan iclaaminay in komiti laga sameeyo guddi laga sameeyo waadhyaasha guddigii waa la soo sameeyey magacyihii waa noola keenay markaan dadkii dadkaas horjooga u ahay guddigaas oy hadhowta shaqada isla qaban lahaayeen yaa maanta tababari haynaa shaqada aan u horraysoon soo bilaabnay waxaa waaye waxaa la yidhaahaa planning meeting fadhiga qorshaha arrintaan lagu qorshaynaayo jimcadiin soo dhaafnay taarikh laba bishaan hadda ku jirna oo bishii labay tobanaad aan u fadhiisanay maantana waa traininga ward administrators khamiista soo socota oo taarikh siddeed ahna waxaa la samaynaya meeting kale oo lagu iclaaninayo inay la application la soo dirsado ardayda secondary kuwa college jaamacadaha kuwa ku jira oo u qalma u xaq leh baasarigaas yaa iclaanka loo loo iclaaminaya way muddada applicationka lagu dirsanaana way ka bilaabanaysaa khamiista waxay ka dambeeya taarikh siddeed waxay ka dambeeya ilaa iyo saddex isbuuc ama afar isbuuc markaas kadib shaqaa jiraysa oo woodyaasha ward m c ayaalka odayaasha waadkaas ay fadhiisanaayeen soo qoraayeen dadkii u xaq lahaay basari soddonkaas waxaa jiraan in ay word administrators ay joogaan iyo maanta waxaa halkan joogay subcounty administratorski ayaga oo loo sheegay maadaama lacagta horeo la bixi ay ahayd boqol milyan haddana lacagta ay ku darsantoy boqol iyo konton milyan ay tahay habkii ay u soo xulan lahaayeen ardayda u qalanta in la siiyo lacagahaas ayaa wax looga sheegay waxaa kaloo loo sheegay kriteriaga ama habka ay u soo xulanayeen ardayda ayaga ah ayaa wax looga sheegay waxaa kale oon kala hadlayne waxaa jira wakhtiga kale oo lasoo gudbinayo baasarigan baasariga ka horreeyey marka la bixinayo waxaa jira caqabada dhankooda markay noo soo gudbinayeen jire challengeski challengeska ayaga ahayd ayaan maanta kala hadlayne sifo ay mar damba caqabadihii ayaga ahay yay u dhicin dhanka kale dadka u xilsaaran dhanka baasariga ee degmooyinka kala duwan ee ismaamulka wajeer ayaa loogu baaqay in cidda ay soo gudbinayaan waraaqahooda ay noqdaan dad markaasi danyar oo aanan heli karin lacagaha fiiska waxaana loogu baaqay inay si cadaalad ah u bixiyaan emsiyeyada baasariga ay bixinayaan xaq waxaa arrintaas xaq ku maamuli doonto si ay u dhicin dad aan xaq u lahayn inay baasarigaas la siiyo waxaa ka mid ah marmar dad taajir ah ilmahoodayaa la siiyaa dad jago waaweyn dowladda ka haystayaa la siiyaa qaraabanimaa loo siiyaa kanaa isoo doortayaa loo siiyaa waxyaalahaas inay dhicin maadaama komitida dadka soo xulay ay m c edka siyaasiyiinta ka mid yihiin waxaan uga baaqaya komitida dadka ka midka inay arrimahaas ka fogaadaan wakhti siyaasa waa la soo dhaafi wakhti kambeyn waa la soo dhaafi wakhti waxqabadaa la joogay yaa fikraddii kaambeenkii inaa meesha laga bixiyo oo xaq wax lagu maamulo in lacagtaas ardayda tawaalaysan ay leedahay oo cid kale yaanay waxba ka qaadan karin lacagta iyada ah oo la rabo si cadaalad ah inay u soo xushaan waxaa kaloo jira m c ska laga soo doorta ayagana degmooyinkaas laga soo doorta ayaa jira ma doonayna waxaan baaqa u diraynaa in ay noqonin ama aan la siyaasaynin lacagtanaytu loogu deeqaaya ardaydaas tawaalaysan in aan la siyaasaynin ugu dambayntiina guddiga u xilsaaran lacagaha baasiriga degmooyinka ayaa loogu baaqay in dadka lixaadka naafada ka ah ay kaalintooda siiyaan halka loogu baaqay waalidiinta naafada ahna inay kaararkooda ay curyaannimada ku soo dhejiyaan foomka warqadaha la buuxinayo ee baasiriga lagu codsanayo iskuullada sare dugsiyada mise jaamacada ay dhisana akhrisanaya waxaan baaq ugu dirayaa inay ku dhejiyaan kaarkooda tusinaya inay curyaan yihiin siba loo ogaada waalidkan inuu curyaan yahay oo cunugiisa uu caawimaad u baahan yahay ardayda kale oo ilmaha special needskana waxaan u diraa baaq ayagana inay foomka soo buuxsadaan badanaa markay wax walba dhammaadaan ayagoo buuqa imaadaan annaga disability waa nagala tagay waxaas ma jirto hadda waa u sheegaynaa waalidiintana komitiyaalkana codsi aan u diraynaa walaalayaalow dadka curyaamahan annaga ay naga mid yihiin qofkii curyaan oo ilmihiisii usoo qorto baasari usoo qorta waxaan idinka codsanaynaa inaad siisaan special consideration ood maaragtay ku dartaan ilmaha wax la sinay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay danjiraha dowladda turkiga ah ee soomaaliya si hayaha xilka danjiraha dowladda norway ee soomaaliya iyo wakiilada gaarka ah ee dalalka turkiga iyo norway ayaa la wadaagay sida ay uga go-an tahay dowladiisa soo celinta wadahadalada dowladda soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha ayaa xusay doorka fududeynta iyo isku soo dhoweynta ee dowladda turkiga ay kasoo qaadatay wadahadaladii dowladda federaalk iyo somalilan kuwaasi oo bilow fiican u ahaa xal uhelidda tabashooyinka jiray ee xaqiijinta xasiloonida iyo horumarinta dadka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyey dowladda turkiga iyo norway siday uga go-an tahay inay garab istaagaan dib u soo celinta wadahadaladii dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale somalilan waxauna xusay qorshihiisa kharaan ah ee la xidhiira soomaali heshiis ah taasoo ay qayb ka tahay xal uhelidda tabashada ay qabaan ah walaalaha somalilan dhankooda wakiilada gaarka ah ee turkiga iyo norwey iyo sidoo kale diblomaasiyiin dalalkaasi oo la kulmay madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey siday uga go-an tahay xal uhelidda caqabadaha dib u dhigay nolosha dadka soomaaliyeed ay ugu horreysa colaadaha khilaafaadka ee siyaasadeeda iyo dib u heshiisiin la-aanta bulshada soomaaliyeed dhexdeeda waxaa markaasi lasoo warinayaa in dowladda shiinaha gaar ahaana maamulka caasimada dalkaasi ee beijing uu khafiifiyey tallaabooyin uu ku xakameynayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban waxaa hadda qasab ah qasab aanan ahayn lahdee in qofka adeeg ka adeeganayo dukaamada waaweyn ama galaya dhismooyinka ganacsiga ee shiinaha uu soo bandhigay shahaado muujinayso in laga baaray oo laga waayay cudurka tani ayaa ah tallaabadii ugu dambeysay ee dowladda shiinaha ku fududaynayso istraatiijiyadii ay kula dagaalamaysay caabuqa corona ee kadib markii ay dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeeda xayiraadahaasi hase ahaatee dadweynaha ayaa looga baahan yahay inay soo bandhigaan shahaadada corona markaay ku sugan yihiin dugsiyada xarumaha internetka goobaha xanaanada meelaha lagu caawiyo ama lagu caweeye iyo goobaha jimicsiga dibadbaxyada oo ka dhacay in ka badan labaatan magaalo oo ku yaala shiinaha ayaa soo bilowday labaatan iyo shantii bishii hore toddobaadkii hore ayay ahayd markii dowladda dalkaasi ay shaacisay qorshe ay cudurka korona ah ugu tallaalayso malaayiin ka mid a shacabkeeda oo ay da-dooda u dhexayso ama ay u dhexayso markaasi da-dooda toddobaatan ilaa iyo siddeed sano jir